bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan idiin haysan waxaa ka mid a
ciidamada dowladda soomaaliya oo la wareegay degaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose
maamulka degmada balcad oo ka hadlay deegaano ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan magaalada jigjiga ee dalka itoobiya
dowladda maraykanka ah oo ka hadashay dagaalada ka socda gobolada dalka qaarkood
faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaysa dilal ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho
xoghayaha guud ee labada urur s j s iyo s m s oo maanta maxkamadda ay qaadayso dacwad ay xukuumadda soo gudbisay
dhaqdhaqaaqa ganacsiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa laga dareemayaa sarakac ballaaran
wararka dibaddana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ku baaqday in xabad joojin deg deg ah laga hirgeliyo gobolka tigrey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
tobanka bisha tobanaad sanada labada kun labay labaatan intaad maqasheen waa qodobadainay wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareegay deegaano hoostaga degmada balcad maamulka degmada balcad ayaa ka hadlay deegaano ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo wariyaheena cabdisalaan juule ciidanka milatariga dowladda federaalka soomaaliya ayaa aroornimadii hore ee saakay la wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwo ku yaala aagga degmada balcad ee gobolkaasi sida ay soo sheegayaan wararka halkaasi ka imaanaya ciidamada ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanada kale ah yaaqle mukadheere dhagaxow kooraabe shanlow iyo sidoo kale farbarakii oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka lagula wareegay deegaanada ayaa hogaaminayay xildhibaan cismaan xaadoole guddoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan militariga qeybta todolabaatanaad gaar ahaan guutada afraad ciidamada ayaa maalin ka hor qabsaday deegaanka xawaadley oo ahaa deegaan istaraatiiji ah oo marnu ahaa al-shabaab isagoo isaga kala guusha gobolada sida ay soo sheegayaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa waxa uu ka hadlay howlgalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee al-shabaab kala wareegeen deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wareysi gaara uu siiyey warbaahinta dalsan ayuuna ku sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
tv iyo wadda soomaaliyeed walaalkay waxaa jiro howlgal qorshaysan oo ay wadaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada admis ee midooda africa ee saaxibada soomalilah oo shalay ilaa habeen hore ilaa xalay ilaa maanta socdo ilaahi subxaana watacaalana wuxuu u suura geliyey meelo fara badan oo cadowga khawaarijta ay ummadda dhibaateynaya in gacantooda soo galay dhowda
deegaanada ee gacanta hadda dowladda soo galay ee degmadaada ka mid a intee ka mida guddoomiye waad noo tilmaami kartaa waa mahadsan tahay horta deegaanada ugu aada oo gacanta dowladda soo galay waxaa ka mida deegaanka weyn ee xawaadley iyo deegaanada ku dhow dhow waxaa ka mid a dhinaca kale caracadka marka la yidhahdo deegaanka weyn ee farbaranki ilaayo buka dheere buurasayda xolay dhulkaas buurasaydiir meel la yidhaahdo intaasay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macaawislayda oo horkacayo xildhibaanka deegaankan dowladda deegaan doorashadiisata xildhibaan ismaan maxamed maxamuud xaadoole iyo saraakiil kale iyo maamullo kale oo ka jira gobolka banaadir oo deegaanka ah waxayna hadda ku sugan yihiin deegaanka farbaraki ciidamada dowladda marka waa sii kaabigay waxay ku hayaan iyoy meeshii buqdow ahayd ay deganaayeen ee la dhihi jiray jameeco ilaa iyo ilaa iyo beerweyn cilimee la yidhaahdo oo idan howda ay aada u degan yihiin marka howlgalka sidaasuu ku socdaa guddoomiye waxaa nugu maqaalo ah ciidamo saaka uu hogaaminayay xildhibaan xaadoole in dagaal ay kula kulmeen qeybo ka mida deegaanada hadda aad tilmaamtay marka ka waran dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay
waa maadsantaha walaalkay horta mar haddii howlgal la aado dagaallaynaya dagaallayn uusan jirin qof walba ay ogtahay waana loo soo xeexeetay khawaarintaas ummadda laga dul qaado intaas intaas oo saa hor saarnayd wa wax hadda dagaal toos kala hor imaan karana meesha ma joogin waa wax yaro carqaladayn ah ilaa haddana wax khasaaradood gooni oo ka dhasha ma jiraan wax goon wax guudo hadda oo howlgalkoodii hakiyey amba la istaaga amba istaajiye ay la kulmeenna ma jiro cadaweyna gudaad joogaan xildhibaankan hore hogaaminaya dadkii deegaanka oo xildhibaanka u ahaa ee go-aansaday in cadowgaan ummadda ay ka dul qaadaan ciidamada qalabka sidana way la socdaan dhinaca kalena ciidamada kalaa socdo maamulka degmadana dhinaciisa uu ka socoyahay stageka oo ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle amar buuxa ku bixiy lala shaqeeyo dhammaan wixii wax ka qabanaya xaaladaha amniga deegaanka gudoomiye balcad iyo hareeraheeda muddooyinkii ugu dambeeyey ciidanku howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo xoog labay ka sameynayeen hadday ahaan lahayd ciidamo kuwa gobolka banaadir oo mararka qaar balcad iyo hareeraheeda howlgallo ka sameynayay oo haramcadku ay qeyb ka yihiin marka howlgalladani maxay ka duwan yihiin kuwii hore maadaama ciidanku inta baxaan markii hore ay dib usoo noqon jireen
waa mahadsan tahay walaalkay dayax arrinkan horti howlgalkan hadda socdo horta qorshihiisa iyo taajikadiisa waxaa iskale ciidamada ayagaa u daynaa laakiin annaga ka bulsho ahaan iyo maamul ahaan markaan ka hadalno way jiri jireen howlgallo oo qorshaysan oo deegaanka ta loogu yimaado wax lagu burburiyo cadowga goobahooda ee laga laabto way jiri jireen laakiin howlgalkan wuxuu howlgallada kale ugu duwan yahay adiga hadda adiga waxaan tiijiya hadda ciidamada ka socda hay-adda nabad sugidda iyo qaranka soomaaliyeed ciidamada booliiska gobolka banaadir iyo booliiska iyo birmadka gobolka banaadir birmadka soomaaliyeed ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle oo ayagana qaarkood birmad iyo iyo waxa ah ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ciidamadii admid dadkii deegaanka oo is-abaabulay oo qoryahooda garbaha gashtay ciidamadii macaawisleyda ee dib u xoreynta deegaanka la baxay ee deegaanadan hadda balcad iyo eridan basro ilaa iyo kasoo saaray beenta alimaadi iyo sabyo iyo muryaala ka saaro ayagana xagga u jihaystay marka waxaa muuqato isku filnaansho guud oo hadda aanan looga baqin inuu cadowga meesha dib looga soo baxo
gudoomiyaha degmada balcad ayuu kaasi ahaa oo ka waramayey howlgal ciidamada dowladda ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre ayaa ku waajahan caasimadda ismaamulka soomaaliyeed ah ee jigjiga ee dalka etoobiya ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee safarkiisa waxaa ku helin doona qaar ka mida mas-uuliyiinta xukuumadda soomaaliya oo kuwa ugu horeeyo la taliyaha dhinaca ra-iisul wasaaraha ee arrimaha siyaasadda iyo weliba dhinaca barnaamijyada waxaana sidoo kale ku weelin doona qaar ka mida mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ismaamulka soomaalida ee dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maalmaha ku sugnaa magaalada bahardaar oo kaga qeybgelaya shir wadamada bariga afrika ay ku yeesheen magaaladaasi waxaana sidoo kale oo kulamo kula qaadan doonaa magaalada jigjiga intuu ku sugan yahay ra-isul wasaare xamse cabdi barre madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya magaalada jigjiga isagoona kala hadli doono xiriirka u dhexeeya labadii dhinac qowmiyadood ee soomaalida etoobiya waxaana sidoo kale magaalada jigjiga intuu ku sugan ra-iisul wasaaruhu kulamo la qaadan doona soomaalidii ku dhaqan magaaladaasi iyo weliba odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta ismaamulka soomaalida ee dalkaasi etoobiya
ayaa ka hadashay dagaalada ka socda gobolada dalka qaarkood sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena saleybaan al cadaala safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya danjire haleeriya andare ayaa sheegay inay taageersan yihiin kacdoonka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolada dalka kaas oo ay hormuud u yihiin ciidamada xoogka dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo is-abaabulay lana dagaalamaya dagaalameyaasha al-shabaab wuxuu sheegay in loo baahan yahay beelaha soomaaliyeed inay iska kaashadaan sidii loo ciribdiri lahaa dagaalameyaasha al-shabaab si looga gudbo dhibaatooyinka ay horseedeen oo ay saameysay guud ahaan dadka soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay in kacdoonka ka dhanka ah al-shabaab uu yahay mid lagu tijaabinayo awoodda ay beelaha u leeyihiin inay iska dulqaadaan uguna guulaystaan al-shabaab soomaalidu ma waxay u dhaqmi doontaa midnimo midnimadoodu ayay ma midnimadooda ayay muujinayaan ma waxay waxa ay muujinayaan in ay yihiin qaran soomaaliyeed mise waxa ay muujinayaan in soomaaliya ay tahay qabiilo la soo aruuriyey waxaan ula jeedaa in beel ka mid ah beelaha degaha hiiraan ay ku daashay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab halka beelaha kale ay iska fadhiyaan oo ay daawanayaan oo isna iyaguna ee dagaalku aysan ku jirin bulshadu waa in ay xifaartankooda meel iska dhigaan oo ay yidhaahdaan anagu haldan ayaynu leenahay dhammaanteen ayuu yidhi safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya leri antare hadalka safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya danjira leri antare ayaa ku soo-aadaya xili meelo badan oo ka mid ah gobolada hiiraan iyo galgaduud ay ka socdaan dagaalo iyo kacdoon ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay la wareegeen deegaana dhowr ah hadan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka al-shabaab
faafahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dilal ka dhacay xaafado ku yaala magaalada muqdisho degmada daynile ee gobolka shabeelle gobolka banaadir ayaa xalayto dilal ay ka dhaceen kadib markii rag ku waweysan qori ak forty-seven ah dad iyo shacab ay ku dileen xaafadahaasi xaafadaha raadaarka ee ka tirsan degmada daynile ee gobolka banaadir ayuu dilalkan si gooniya uga dhaceen ciidamada ammaanka ee degmada daynile gaaraan kuwa booliiska ee durbadiiba tegay goobahu ay dilalka ka dhaceen waxaana baaritaano sida caadiga ay ka sameeyeen goobihii dilalkaasi ka dhaceen maamulka degmada daynile iyo weliba saraakiisha ciidamada dowladdu midna kamaanay hadlin dilalkii ka dhacay degaano xaafado ka tirsan degmada daynile ee gobolka banaadir
hayaha guud ee labada urur s j s iyo s m s j oo maanta maxkamadda ay qaadayso dacwad ay xukuumadda soo gudbisay cali aadan axmed ayaa faahfaahinta warkani eegaya
ilan aad baad mahadsan tahay cabdalla muumin oo isagu ah xogayaha guud ee labada urur s j s s iyo weliba s m s s j ayaa dacwadda ee xukuumadda ay soo gudbisay ayaa lagu wadaa maanta in maxkamadda dacwaddaasi qaado xokeyaha ayaa bishan gudaheeda laga xiray garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isagoona kusii jeeda magaalada nairobi ee dalkaasi kenya lamana ogaa sababaha dhabta ee ka dambeysa xukuumadda soomaaliya xaraggan u geysatay xokeyaha labadan urur cali waxaana sidoo kale la sheegay in maxkamaddu hore loo geeyay islamarkaana kiisaskii lagu oogayay inta badan aanay soo dhammaystirin raggii dacwada kusoo ogay laakiin markan ayaa lagu wadaa in maxkamaddu ay qaada dacwadaha inta badan lagu soo oogayey xogayaha guud islamarkaana sida ay sheegtay xukuumaddu ay soo dhammaystiri doonto dacwadahay waliyo waxyaabaha kiisaska loo haysto cabdalla muumin xogayaha urur labada urur ee s j s weliba s m s j waxaana sidoo kale maanta maxkamaddu ay qaadaysa dacwaddan iyadoo go-aan deg degana laga gaari doono xukunka ku saabsan dacwadda ay soo gudbisay xukuumadda soomaaliya
dhaqdhaqaaqa ganacsiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa laga dareemayaa waa sarkac aada u ballaaran sida faahfaahinta warkan uu nooga soo daray waryaheena nairobi dagaaladii sokeeye ee dalkeeni soomaaliya kadib waddamada ay dadka soomaaliyeed muciin bideen waxaa ka mid ah dalkani kenya waxaana xusid mudan dadka soomaaliyeed inay leeyihiin hal abuur firfircooni ay ku kasbadaan dadyow ay la nool yihiin haddaba warbixintaannadu waxaanu ku eegi doonnaa xaafadda soomaalidu u badan tahay ee islii meel aanu bilicdeeda wanaagsanayn marka laga eego dhinac walba balse islii maanta waa ay ka duwan tahay tii hore waxaa soo hagaagaya bilicda xaafadda islii ee soomaalidu u badan tahay qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda islii ayaa samaystay kambaniyo waaweyn kuwaasi oo ka shaqaynaya dhismaha iyo iibinta guryo bilicdoodu aada u wanaagsan tahay kambaniyadaasi waxaa ka mid ah kambaniga aragsan ibraahim cabdi oo ka mid ah mas-uul ka tirsan kambaniga aragsan ayaa u waramay t v-ga caalamiga ah ee dalsan waxaan u mahad celinaynaa t v-ga dalsan oo nagu soo booqday xafiiska xafiiska nagu soo booqday aragsan construction company islii xiliyada dambe waxay sameynaysaa isbedelo aada u fara badan xagga ganacsiga xagga markii la dhaha bilicda haddii la dhaha isbedelo aada u weyn ayay sameyneysaa haddii sharxaad yar aan ka bixiyo islii waad la socotaa siday ahaan jirtay baryahan dambena waxaa kusoo bateen kambaniyada dhismaha ayaa kusoo bateen in aragsan construction company ay dhisto guryo aada u qiimo badan ay tayadeeda ay sareyso securitygooda tit uu yahay internetkooda uu fiican yahay inaan uga faa-iideeyaan usoo bandhigo ayagan ay ka faa'iidaystaan qiimo dhimis ayaa lagu sameeyey shirkadan ilaa muddo lix bil ah insha allah ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan mas-uulkani waxa uu intaasi ku daray in ummadda soomaaliyeed ee danaynaysa inay xaafadda isliig ka helaan daara aada u qurux badan oona dhaadheer qiimahoodina uu yahay mid wada raalli gelinaya ay u hayaan cabdulaahi axmed daada dalsan t v magaalada nairobi xaafadda isliig
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana qaramada mid ayaa ku baaqday in xabad joojin deg dega laga gaaro coladaha ka taagan gobolka waqooyiga etoobiya ku yaala tigraay waqyaha guud ee qaramada antoni guteres ayaa sheegay in loo baahan yahay in xabad joojin deg dega laga gaaro gobolkaasi si xaaladaha bani-aadinimo ee ka taagan gobolkaasi wax looga qabto shir jaraa'id uu qabta antoni guteres ayuu sheegay in loo baahan yahay dowladda etoobiya inay furto marinada wax loo marin lahaa dadka dhibaatooyinka banaadinimo ay ku haystaan gobolkaasi sanadkeena kusoo gudubnaayay ahayd kadib markii kooxda d b lf ciidamada federaalka etoobiya ay ku dagaalameen gobolkaasi islamarkaana ay sabatee macluuli weliba dhibaatooyin xagga banaadinimada iyadoo inta badan sahaydii weliba gargaarkii loogu talay gobolkaasi aanay si fiican ay u gaar islamarkaana dadku inta badan haatan ay yihiin kuwo la ildaran cudurro ay weliba gaajo
guud ahaan warka duhur aad ka dhegeysaneyseen redio dalsan dhegeystayaal waa inaga intaa cidda warka iyaga uu seegana waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel